kulan madaxeedka midowda yurub uga soconaya magaalada innsbruck ee dalka austeria ayaa wax aad loogu lafaguray in la dhisaalo siyaasad cusub oo lagu wajaho qaxootiga cusub ee yurub imanaya gaar ahaan kuwa ka soo tahribaya qaaradda afrika markii ay wasiiradu saaka isu yimaadeen fariintu waxay ahayd in la xidho xuduudaha yurub si aan labalaba lahayn ayay tiri suusan balme oo ka socota laanta wararka ecot oo ka mid ah wariyaasha jooga shirka insbruck arrinta ayaa cirka isku shareertay kadib markii uu wasiirka arrimaha gudaha talyaaniga ee mateo zalfini sheegay inay xitaa dekedooda ka xihan doonaan maraakiibta iyo doomaha yurubta kale ay leeyihiin ee doonaya inay soo badbaadiyaan dadka habqanka ah ee ku hafanaya badda dhexe waxaanay talyaanigu soo jeediyeen intaa bidaalkeeda dadkaasi xerooyin qaxooti ah looga oodo goobo ku yaalla waqooyiga afrika balse wasiiradda socdaalka dalkan sweden helen fridson ayaan si buuxda u liqin fikraddaasi kama hadli karno oo qura sidii aannu u maarayn lahayn qaxootiga ku sugan dibadda midooda yurub balse waa inaan sidoo kale eegnaa oo fahamnaa inay jiraan magangelyo doon ku sugan gudaha midooda yurub siyaasaddan cusub ee ah in gebi ahaanba la xidho xuduudaha midooda yurub balse xerooyin laga dhiso waqooyiga afrika oo halkaa lagula xaalo qaxootiga oo ay dabada ka riixayaan dowladaha midooda yurub qaarkood ayaa waxa aad u diidan sweden iyadoo ay helena fridson aad uga walaacsan tahay in la dhowri waayo xuquuqda magangelyo doonka sida ay sheegayso suusan balme oo soo xiganaysa fridson sweden wax kasta kama soo horjeedo oo sweden wada shaqayn waa la leedahay dalal ka baxsan e u balse sweden waxay doonaysaa inay difaacdo xuquuqda magangelyadoonka waxayna fridson maantoo dhan ku doodaysay walow uu warkeedu ku dhacayay dhegoleyr u daloola in ay midooda yurub mas-uuliyad wadareed ka qaataan sida loo qaabilayo dadka yurub soo micin badaya balse arrintaasi maanta ajandaha ka mid ma ahayn maadaama ay sweden tahay dalka qura ee haatan si toosa su-aasha u gelinaysa qorshahan xuduud xidhista ma dhici kartaa haddaba in la go'doomiyo haa macquul sidaas baan dhihi lahaa ayay tiri helen fridson maxamed xaaji xuseen raage radio sweden